samu'eelkii labaad cutubka toban iyo siddeedaad markaasaa daa'uud wuxuu tiriyey dadkii isaga la jiray oo wuxuu u yeelay saraakiil kun kun u taliya iyo saraakiil boqol boqol u taliya markaasaa daa'uud dadkii diray oo wuxuu u qaybiyey saddex meelood kolkaasuu meel wuxuu u dhiibey yoo'aab meelna wuxuu u dhiibey abishey oo ay seeruyaha dhashay ee ahaa yoo'aab walaalkiis oo meeshii kalena wuxuu u dhiibey itey kii reer gaad markaasaa boqorkii wuxuu dadkii ku yidhi sida xaqiiqada ah aniga qudhayduna waan idin raacayaa laakiinse dadkii waxay yidhaahdeen waa inaanad bixin waayo annagu haddaannu cararno dan nagama ay lahaan doonaan oo xataa haddii nuskayo dhintona dan nagama ay lahaan doonaan laakiinse adigu waad ka qiimo weyn tahay toban kun oo naga mid ah sidaas daraaddeed haatan waxaa wanaagsan inaad adoo diyaar ah iska joogtid oo aad xagga magaalada naga caawidid boqorkiina wuxuu iyagi ku yidhi wax alla wixii idinla wanaagsan ayaan samaynayaa kolkaasaa boqorkii wuxuu istaagay iridda dhinaceeda oo dadkii oo dhammuna dibadday u baxeen iyagoo ah boqol boqol iyo kun kun markaasaa boqorkii wuxuu amray yoo'aab iyo abishey iyo itey oo ku yidhi ninka dhallinyarada oo ah absaaloom aniga aawaday ugu naxariista oo dadka oo dhammuna way maqleen markii boqorku saraakiisha oo dhan ku amray wax absaaloom ku saabsan saas daraaddeed dadkii dibadday u baxeen oo waxay reer binu israa'iil kaga hor tageen duurka oo dagaalkiina wuxuu ka dhacay kayntii reer efrayiim oo dadkii reer binu israa'iilna waxaa meeshaas ku laayey addoommadii daa'uud oo maalintaas waxaa la laayey dad badan oo waxaa ka dhintay labaatan kun oo nin oo dagaalkiina wuxuu ku faafay waddankii oo dhan oo maalintaas waxaa kayntii cuntay dad ka sii badan intii seeftu cuntay absaaloomna sikadiis ah ayuu uga hor yimid addoommadii daa'uud absaaloomna baqashiisii ayuu fuushanaay oo baqashiisii waxay hoos martay geed weyn laamihiis kolkaasaa geedkii madaxiisii qabsaday oo wuxuu ka lalmaday meel cirka iyo dhulka u dhaxaysa oo baqashii ku hoos jirtayna way iska socotay markaasaa nin arkay oo yoo'aab u soo sheegay oo wuxuu ku yidhi war waxaan soo arkay absaloom oo geed ka lalmada yoo'aabna wuxuu ninkii u soo warramay ku yidhi oo haddaad aragtay maxaad isaga halkaas ugu dili weyday oo anna waxaan ku siin lahaa toban gogo oo lacag ah iyo dhexir markaasaa ninkii yoo'aab ku yidhi inkastoo aan heli lahaa kun gogo oo lacag ah weliba ma aanan yeeleen inaan gacantayda wiilka boqorka u qaado waayo annagoo maqalnayna ayaa boqorku idinku amray adiga iyo abishey iyo itey oo idinku yidhi iska jira oo yaan nina taaban ninka dhallinyarada ah ee absaaloom ah ama haddaan saas samayn lahaa naftaydan been kula macaamiloon lahaa waayo boqorka waxba kama qarsoona adiga qudhaaduna waad igu kici lahayd oo yoo'aabna wuxuu yidhi anigu saas kugula sii joogi maayo markaasuu qaatay saddex gantaal oo absaaloom wadnaha juq ka siiyey isagoo weli nool oo geedkii ku dhex jira kolkaasaa waxaa absaaloom hareereeyey toban nin oo dhallinyaro ahaa oo yoo'aab hub u siday oo intay dileen ayay gowraceen markaasaa yoo'aab buunkii afuufay oo dadkiina waxay ka soo noqdeen eryadkii ay reer binu israa'iil eryanayeen waayo yoo'aab baa u diiday oo absaaloom bay qaadeen oo ku tuureen yamays dheer oo kaynta ku dhex yiil oo waxay dusha kaga tuuleen dhagaxyo fara badan oo reer binu israa'iilna dhammaantood mid waluba teendhadiisii buu ku cararay oo absaaloomna intuu noolaa ayuu yidhi wiil magacayga lagu soo xasuusto ma aan lihi sidaas daraaddeed wuxuu qaaday tiir oo dhex qotomiyey dooxadii boqorka oo tiirkiina wuxuu ku magacaabay magaciisii oo ilaa maantadaan la joogo waxaa lagu magacaabaa taaladii absaaloom markaasaa axiimacas oo ahaa ina saadoq yidhi haddaba idaaya aan orde oo aan boqorkii u soo warramee sida rabbigu uga aarguday cadaawayaashiisii kolkaasaa yoo'aab wuxuu ku yidhi adigu maanta ahaan maysid kan warka qaadaya laakiinse maalin kalead qaadi doontaa ilowse adigu maanta waxba war qaadi maysid maxaa yeelay boqorka wiilkiisii baa dhintay markaasaa yoo'aab wuxuu kii reer kuush ku yidhi tag oo boqorkii u sheeg wixii aad aragtay oo kii reer kuushna intuu yoo'aab u sujuuday ayuu orday markaasaa axiimacas oo ahaa ina saadookh ayaa mar kale yoo'aab ku yidhi wax kastaba ha dhaceene waan ku baryaaye idda aan kii reer kuush ka daba ordee oo yoo'aabna wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyow adigoon waxba ku helayn warkan bal maxaad u ordaysaa wuxuuse yidhi wax kastaa ha dhacee waan ordayaa kolkaasuu ku yidhi orod markaasaa axiimacas wuxuu qaaday waddadii bannaanka oo kii reer kuushna wuu ka dheereeyey oo daa'uudna wuxuu fadhiyey labada irdood dhexdooda waardiyihiina wuxuu fuulay iridda saqafkeeda ilaa derbigii markaasuu wax fiidhiyey oo arkay nin keligiisa ordaya kolkaasaa waardiyihii dhawaaqay oo boqorkii buu u sheegay boqorkiina wuxuu yidhi hadduu keligiis yahay war buu sidaa oo isna wuu soo orday wuuna soo dhowaaday markaasaa waardiyihii arkay nin kale oo soo ordaya kolkaasaa waardiyihii u dhawaaqay iridjoogihii oo ku yidhi bal eeg nin kalaa keligii soo ordaya oo boqorkiina wuxuu yidhi isna war buu sidaa markaasaa waardiyihii wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inuu ninka hore orodkiisu u eg yahay orodkii aximacas ina saadookh markaasaa boqorkii wuxuu yidhi isagu waa nin wanaagsan wuxuu soo wadaa war wanaagsan markaasaa aximacas dhawaaqay oo boqorkii ku yidhi wax waliba waa hagaagsan yihiin oo intuu boqorka hortiisii ku sujuuday ayuu wejiga dhulka saaray oo yidhi waxaa ammaan leh rabbiga ilaahaaga ah oo inoo soo gacan geliya raggii gacanta kuu qaaday boqorow sayidkaygiiyow boqorkiina wuxuu yidhi ninkii dhalinta yaraa ee absaloom ahaa ma nabdoon yahay axiimacasna wuxuu ku jawaabay boqorow markii yoo'aab isoo diray anigoo addoonkaaga ah waxaan arkay buuq weyn laakiinse wax alla wuxuu ahaa ma aqaan markaasaa boqorkii wuxuu yidhi bal gees u leexo oo halkan istaag markaasuu gees u leexday oo istaagay markaasaa kii reer kuush yimid oo yidhi war baan kuu wadaa boqorow sayidkaygiiyow waayo rabbigu maantuu kaaga soo aarguday kuwii kugu kacay oo dhan markaasaa boqorkii wuxuu kii reer kuush ku yidhi ninkii dhalin yaraa ee absaloom ahaa ma nabdoon yahay oo kii reer kuushna wuxuu ku jawaabay boqorow sayidkaygiiyow cadaawayaashaada iyo intii inay wax ku yeelaan kugu kacda oo dhanba ilaaha ka yeelo sida ninkaas dhallinyarada ahu yahay oo boqorkiina aad buu u naxay oo wuxuu kor ugu baxay qolkii iridda ka korreeyey wuuna ooyey oo intuu sii socdayna wuxuu lahaa wiilkaygii absaaloomow wiilkaygiiyow wiilkaygii absaaloomow hoogayee waan ku dhiman lahaa absaaloomow wiilkaygiiyow wiilkaygiiyow